kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada meel walba dunida joogtaana barnaamijka toddobaadkii tegay ee raadiyo beerula qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah caruurta barakaacayaasha beledweyne oo wajahaya waxbarasho la-aan waxaad kaloo barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan dhalinyaro ku nool beledweyne oo noloshooda ka maareeya kala iibinta dhulalka waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan howsudhac ku yimid qiimaha la iibiyo saliidda macsarada ee suuqyada beledweyne sidoo kale waxaa ku maqli doontaan goob lagu talagalay in lagu iibiyo agabka waxbarashada oo laga daafuray beledweyne qodobadaas u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saaray islamarkaana halkaa idagala socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi dhanka farsamada waa saaxiibkay bilaal daahir waani haddii aan soo qabto qodobka ugu horeeya barnaamijka ayaa waxa uu noqonaya dhegeystayaal caruurta barakaacayaasha magaalada beledweyne ayaa wajahaya waxbarasho la-aan wariyeena maxamed cabdi sane ayaa qodobkan inoo haya
inkastoo iskuulla badan oo si lacag la-aana wax looga barta ay ku yaaleen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo haddana waxaa jira baa'iyo dhanka waxbarashada oo haysta carruurta deegaanka amanka barakaacayaasha kuwaasoo waalidiintooda qaarkood aysan ku baraarugsanayn iskuullada lacaglaanta halka kuwa kalena ay ka fog yihiin goobaha waxbarashada waalidiinta dhale carruurtan ayaa qaba in haddii kaamankooda laga furo goobo waxbarasho ay waxbaran lahaayeen carruurtooda balse hadda goobaha waxbarashada oo ka foga aysan wax u baran karin qaar ka mid a waalidiinta degan qaar ka mid a kaamanka barakacyaasha magaalada beledweyne ayaa radio beer looga warramay duruufaha dhanka waxbarashada ee haysata caruurtooda iyagoo codsaday in goobo waxbarasho looga furo kaamanka dhexdooda waxbarasho maxaa ogoy waaya anigoo wax haysanan oo iska dhibaataysan oo haddana qof sii xanuunsan oo lug naafa ka ah aabahoodna wada joogan oo magaalo kale iska jiro oona wax haynin hor maxaa ahay gaari ayaa gaari gacan iyo wax soo iskii shaqaysanay hadda kaarakacayaashii waaba bajaada la keenay meel ayaa iska dhooban yihiin anigoo xanuunsanoo shan sano muddo ee iska fadhiyo lug dhaawac ka ah oona iska dhibaataysan ciyaalkaysas ayay waxbarasho la-aan ku noqdeen ciyaalkay todoba ciyaal waa todobada waxbarasho ma haystaan kan ugu horeeyo laba iyo toban sano jiraa gabadha ku xigta kow iyo toban sano jir waa waxbarasho ah malaha kaamkana dugsi qur-aan waxyar ku haayay oo laku dhiganayeen kaamkiina macalinkai markaa bishii la sii waayna oo iskaga tagay askool aba sheegin dugsiyiis qur-aanka ayagoo alifka markii ka baxa macalinkiina fasaxayn daawa bishii dhiiban ilaa cunigii saddex doolar soo dhigay saddexdii doolara awoodo waay marka macalinkii ardada dhan oo iska fasaxay dhammaantood dugsi qur-aanaa ku yaalo laakiin macalinkayaa loo awoodo waay bishii lacagta inaa la siiyo oo ka tagay xarun barasho waxbarasho kuma taalo xarun yaroo maxaa ku taala dugsi yaroo qur-aan dugsiyiina saddex bil afar bil camal waxaa dhigtay malse abaartan soo badatay oo magaaladan abaarta badan soo saa'iday biyo la-aanta ku imaatay wax dugsi laga dhigta malaha ciyaalka waddada ayay taataayin dariiqyada ay taataayin maalintii oo dhan iskuulka barashada lacag la-aanta magaalada ku yaalna maba aqaanba mana tagan waana naga fogyihiina maxaa waa meel naga dheer ciyaalkiina ciyaal lagu aamini kara laamiimahan qarash bajaad ku saaro u geyna ma haysti sas aageed ayaa aaga reebay intaa iyo khataawow lahaayeen ama jidka bajaad ku dili lahayd ama duurka lakasii baxa lahaayeen sas aageed ayaa aaga dhaafay waxbarasho hadday gaareen waa gaareen waxbarasho laakiin daruuftaa noo diiday daruufta aa noo diiday waxbarashadii haddii la geeyo lacagaa la rabaa cunugii wuxuu rabaa wuxuu ku soo hirto quraacuu rabaa qadow rabaa waxhiirashadii ma hayno oo saanaan u kakambaruurnaa haye marka waxbarashadii maxaad ku bixini dugsigii lacagoo rabaa iskoolkii lacagay rabtaa saasaa noo diiday maxaa ogey wayse goobaha waxbarashada ee ku yaalla magaalada oo lacag la'aanta ah goobaha lacag la'aanta ma geyninoo waxaad jidka baabuurta jiirayso ilmo oo lugudeen karo dhaba ma aha carruurta waa yar yar waalkii hadduuna daruuftii as hayni oo hiirashadii as hayni oo dugsigii wax lagu bixii as hayni iskoolkii as hayni waalidkii aba qalbi jabanbe waxbarasha noola keeno noola keeno dugsi noola keeno macallin eh waa rabnaa waa ka dheerdheer yihiin uma dhowo ciyaalan gaarayn inaad jirto ciyaal oo baabuurta markii meesha soo marayso oo dhabaha dhexdiisa iska istaagaysaa jirto ina kaamka dhexdiisa noo lagu dhigo waa rabnaa laakiin ma awoodno inaad ilaa aan yaa ii sheeg wixii lacagtii lagu bixinay ama ahaan jeengadii ma awoodno waxbarasho fiican haddaan awoodo waa geynaa laakiin lacagtii lagu geylahay ma haayo ina xarun oo waxbarasho noolagu dhiso waa rabnaa inuu noola dhiso oo magaas ilmaha dhan waa geensanaynaa waa rabnaa ina xarun noola dhiso waa rabnaa caruurtan oo inta badan gaaray heerka waxbarashada ayaa qaarkood ee iska jooga kaamanka halka kuwa kalena ay ku shaqaystaan casaynta kabaha
aada buu u mahadsan yahay maxamed cabdisane oo nala socodsiinaya qodobkaasi weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka toddobaadkii tegay ee raadiyo beerula dhalinyaro ku nool magaalada beledweyne ayaa noloshooda ka maaraya keliyiibinta dhulalka cabdiqaadir cumar ibraahim ayaa inoo haya qodobkan
dhallinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ayaa ku shaqaysta xirfadda dalaalnimada iyagoo kala iibiya boosaska bannaan iyo kuwa dhisan waxayna u dhexeeyaan milkiilaha dhulka iyo qofka iibsanaya shaqadan ayay ka maareeyaan noloshooda iyagoo qaata lacago gooni ah oo ka madax bannaan tan wax lagu kala iibsado qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa radio baaluula uga waramay habka ay u shaqaystaan magacayga shariid faarax ciidoolo waaye dalaaliyana dhulka kala gado guryaha iyo dhulka bannaan waxay ugu dhaliyey maadaama camal kale jirin camalaan ka dhigtay wax kaloo shaqaahoo jira baari la-aadi ma xoola lama hayo badi waa laga yimid carradu waa iska dadka lugtaada iyo taleefonkan ku goobnaa lugta iyo taleefonkan ku leedahay hal meeloo loogu hagaago barkulan oo loogu hagaago qofta male qof kaloo qof kaloo dalaaliyaad wacani qofkaad ogtaad wacani waxa maaragtay qof wax u baahan ama guri u baahan ama u baahan boos bannaanaan hayaa intaasaad ku suuq gelini qofku hadduuba gaajo arko oo baahi dareemo xal asaa la imaano jilicsaa la tahay idaa xal la timaado wax ku aruursato kolba khibrad meel laga soo barto iskuul laga soo barto maaha waa oon baahiyo waxay keenta waxaan ahay muwaadin u dhashay gobolka hiiraan magaalada beledweyne waxaa shaqadaydu tahay nimanka dhulka gadgado oo u dhexeeyo ummadda dhulka rabto iyo kuwa dhulka iska leh wallaahi siyaabo badanaa lagu wax lagu iibiyaa kolley baahida un qofka sideedaba qofkaan annagu hadda dullaalaan ku magacna sheegannahay balse waxaan nahay dadka markhaatiyaalka oo labada qofood oo milkiilaha ah midka lacagta wado iyo midka dhulka iska lahaan u dhexdhexaad u nahay okay ilaa iyo asxaabihiina soo jaray in wax dadka loo kala gudbiyo loo kala wareejiyo annagu marka dambiin aan saasaan ku- waxaan ku nahay markhaatiyaalaan saas ku nahay marka aan dhulka aan gadaynana milkiilaha dhulka gadanayo mid aan iska xaqiijinin inuu hantidaas maguuraanka uu leeyahay iyo inuusan lahayn xitaa waxaan sii xaqiijinay inuu dhulku dhaxal yahay inuusan dhaxal lahayn okay muddo dheer aan ku soo jirnay hadda ka shaqsi ahaan ka tuur ahaan labadii kun iyo lixdii ilaa waqtil xaadirkan hadda labada kun labaatan iyo shanta la joogo yaan kusoo dhex jiray khibrad dheer baanu leeyahay marka magaalada afartida xaafadood ee magaalada beledweyne kooshin xaawataako buundaweyn ilaa meesha la yidhaahdo howlwadaag baa waxaa nagu dhaliyey waa camal aynoo noqotay nimba dukaan ma laho waxaan isku helnaa taleefon iyo iswicitaan xirfadaanu barasho ma le hadba waa sidaad adigu macaamilkaas kala kulanto annagu hadba wixii aan markaas la kulanaan iibina annaga haba guriguba oo xulufo isku xidhanaba markhaatigeen waaba dheelitiri hadda sidaanoo kale waa meeqaad nooguto hadda saddexaad noogu timi saddexdeena waa isla joognaa ilaa dhowr iyo tobanna waaba naaba hashaa nootayona la maraa qoraalaa la maraa aqoonsi badan ay leedahay iska gad ma aha qofku waa inuu warqad haystaa dhow dukuminti oo kula wareego oo la helo markhaatigii oo la helo saacadda u iibsiyada taariikhdii oo timekii uu iibiyo la helo oo wadada inuu bari wax ka mara wixii qorraxsin ka mara wixii waqooyi ka maraya aa oo deriska la helo oo wadadii la helo oo wax walba la helo wey dadka dalaaliinta ah ayaa dadaal ku bixiya inay hubiyaan lahaanshiyaha dhulka la iska iibinayo si aanay caqabad uga dhalan iibka kadib maadaama ay badan yihiin isqa qabsiyada dhulka ee bulshada dhexdooda ah
barnaamijka toddobaadkii tegay ee raadiyo beerul ayaa dhegeystayaal maqlaysaan markaana waxaad kusoo dhawaataan heeska dhextaalka ee barnaamijka
degananta hadalkee naxariista lagu daray kaymadoodana naftu ay ka gaaray degananta hadalkee naxariista lagu daray dhadaymadoodana naftu ay ka gaaray timadaay garabkoo dabeeru ku dheelaan dayniba u siiyey timadaay garabkoo dabeeru ku dheelaan dayniba u siiyey dumar kala wanaagsani dabciiba isku dhaafee hablihii dalkeena aan ka doortay doogaygu raacay dumar kala wanaagsani dabcii bay isku dhaafeen habligii dalkeena tii aan ka doortay doogaygu raacay sidan kuu dultaaginaad da'daydii aroosto ubadadahayse sidan kuu dultaaginaad da'daydii aroosto ubadadahayse ama dayri qadarko dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama dayri qadarku dadka dhinac ka raaco ka doondoona meel kale ama daacadii noqo ama daacadii noqo kugu daalay aniguye kugu daalay aniguye ha ku daayo cashaqa ama daacadii nugu ama daacadii nugu kugu daalay aniguye kugu daalay aniguye ha ku daayo cashaqa
intaa haddii aan ka gudubnay heeskaasi dhextaalka ah uu ku luuqeynaya cumar shoole barnaamijka toddobaadkii tegay qiimihiisii dhexe ayaa dhegeystayaal ku guda jirnaa hoosu dhac ayaa ku yimid qiimaha la iibiyo saliid macsarada ee suuqyada magaalada beledweyne xaawilul aadan xuseen ayaa inahaas qodobkan
waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo saliidda macsarada suuqyada magaalada beledweyn taasoo ay sababtay in magaalada ay soo gasho sisin badan oo kasoo go'day beeraha shabeellaha dhexe caaga labaatanka liitir ayaa maraya qiimo dhan konton iyo saddex ilaa konton iyo afar doolar halka markii hore la iibin jiray lixdan doolar qaar ka mid a ganacsatada saliidda macsarada suuqyada magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerula uga waramay qiimaha saliidan mar waxaa jirta afartan sideed doolar aan gadi jirnay mar waxaa jirta konton doolar aan gadi jirnay mar waxaa jirta konton iyo laba doolar aan gadi jirnay mar marka la waayana waxay gaartaa ilaa toddobaatan doolar mar lixdan doolar meelahaasi ma gaarta mar lix mar toddobaatan ay gaartaa toddobaatan u sarrey jirta iyo siddeetan doolar Ee, marka haddoo kale ee, markii ee, macsaradu dhankan ee, sida badan waxay noo gamaa jirtay shabeellada shabeellada ee, dhanka dowlad deegaanka etoobiya shabeelle dhankaasay aada nooga soo geli jirtay iyo biibaxaduba ka imaan jirtay markii dhankaas sanadkan laga waayey oo biyihii dhinacaas ka imaan jira la waayey shabeelladii xaggana sin waa laga waayey tii hiiraanna awalayna waxnaba ka imaan marka waxaan ku caymana laakiin ee, shabeellada dhexe dhankeeda xigto dhanka joogar xigto ayaa maaragtaahay ee, wax laga tabcay taasaa dib loogu soo celiyey gobolka hiiraan Ee, iyadoo baashu nagu kacday oo caagu lixdan doolar uu kusii dhow yahay ayaa waxaa soo bilaabatay midaan ee, shabeellada dhexe kadibna ee, hoosaan usoo dhacnay konton iyo laba doolaraan maraynaa Ee, marka suuqu marna kor u aadaa marna hoos u aadaa waana ku faraxsanahay alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh adduunyadaaba iska sidaasadba marba korna marna kor marna hoos labaatanlaha hadda wuxuu marayaa konton iyo labo maraya hadda konton iyo labo markuu maraa markuu konton iyo labo maraa waxaan gadnaa liitarka waxaan gadnaa laba doolar dhibic sideed markii uu lixdan doolar ahayna waxaan geli jirnay saddex doolar mar saddex doolar bar aan geli jirnaa jirto mar xitaa waxaa jirta afar doolar uu gaaray laakiin hadda laba doolar dhibic sideed aan gadnaa nus liitarkana hal doolar iyo afartan hal doolar iyo afartan senti aan gadnaa marka labaatan lahana konton iyo laba doolar aan gadnaa awal markii hore labaatan laha waxaan gadi jirnay konton iyo shan lixdan doolar marba xilliyo ah laakiin hadda markii ugu dambaysa konton iyo shan lixdan meelaasaan gadi jirnay hoosu dhacaan hadda markuu ku yimid oo dhankan shabeelladan dhexe xigga wax naga soo galeen ay soo laabatay konton iyo laba doolar aan gadnaa maakaalka soddon iyo lix doolar aan gadi jirnay waa soo dhacaya hadda hadda waxaan gadaynaa labaatan iyo sideed doolar labaatan iyo toddoba doolar aan gadnaa hadda marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa annaga markii roobdoo caradu aaran noqoto ayaa geelaanu dhalaa in ilaahay aaran keeno si ummadduna ay u degto annaguna aan waxu helno bulshaduna maaragta ay nashaad u dareento waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka hiiraan markaan kaaga warramo ganacsiga macsarada meeshoo mara waagii hore waxaa gedi jirnay jiritaanka lixdan doolar maanta waxaa waaye konton iyo saddex konton iyo afar u dhexeeya liitarka kale awlax waxaa gedi jirnay saddex doolar maanta waxaa gadnaa laba doolar siddeetan marka waa isbeddelkaasaa marka meesha qaabka macsarada ku dhaca qiimaha la iibiyo saliidda macsarada ayaa hoos u dhac laga dareemayaa mar kasta oo dalagyada ka soo go'o dalka ay aada u bataan gaar ahaan sisinta oo inta badan laga sameeyo saliidda macsarada
aada bay umahadsan tahay xaawluul aadan xuseen oo nala socodsiinaysay qodobkaasi qeybihii dambe ee barnaamijka ah toddobaadkii tegay ee raadiyo beerula ayaa dhegeystayaal isla soo gaarnay goob loogu talagalay in lagu iibiyo agabka waxbarashada ayaa laga daafuray magaalada beledweyne bilaal dayrwaane ayaa inoo haya qodobkan
madbacadda daabacadda himilo oo loogu talagalay in lagu iibiyo adeegyada aas-aasiga u ah waxbarashada ayaa laga daafuray xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne adeegyada lagu iibin doono xaruntan ayaa waxaa ka mid ah buugaagta tababarada macalimiinta buugaagta ardayda dugsiyada dhexe iyo kuwa sare sabuuradaha iyo qalabka wax lagu daabaco maamulaha xarunta himilo liibaan maxamed ayaa raadiyo beerula ugu waramay ujeedka loo hirgeliya xaruntan iyo adeegyada ay qaban doonto ugu horeyn magaceedu waa liibaan kana ah maamulaha guud ee himilo stationer qeybtan daabacadda ah daabacaddan qeybtan waxaa loo furay ama ujeedkeeda waxay ahayd in bulshooyinta ay ka xaqabtirto agab weliba oo ay ama goob waxbarasho ay meel kale ugu baahan lahayd in aan halkan ugu soo dhammaystirno qalib weliba ama arday ha u baahdaan buwaagtooda iyo dhanka macalimiinta qaybahooda kala duwan waxyaalaha ay isticmaalayeen qaybahooda kala duwan ayaan halkan ugu keenay si aan uga xaqabtirno inay meelo kale u aadi lahaayeen ama meelo kale ay u dalban lahaayeen guud ahaan agabka ay iibiso xaruntan waxaa ka mid ah dhankaas iyo qeybaha kala duwan ee waxyaalaha ay daawacdo kale warqadahao kale oo qofkii imtixaanaadoo kale way u daawacdaa horta oo daawacad nidaamkaas waa buugaagta qeybaheeda kala duwan way haysaa oo iskuullada loo samaa dugsiyada sare dugsiyada dhexe dugsiyada hoose waxay kaloo haysaa agabka tababarada kale macalimiinta oo kale iyo sabuuradaha qeybaheeda kala duwan waxaasoo dhan waan haynaa oo halkan ayaa noogu soo hagaagtaan waxaan kaloon haynaa agabka haddii aan ku laabto agabka qeybaha tababarada macalimiinta oo kale waxaan haynaa buugaagta qeybahooda kala duwan buugga hagaha macalinka oo kale culumka sayniska buugga culumka sayniska oo kale okay buugga carabiga oo kale qeybihiis kala duwan iyo buwaagta culumka culumta shareecada oo kale iyo buwaagta waxbarashada oo dhan ay u sugan tahay qeybaheeda kala duwan iyo buwaagta cilmibaaris cilmibaarisyadoo kale waan haynaa qeybahaas kala duwan ayaan buwaagta ka haynaa iyo waxyaalo kala duwan waa nafsadaado aad qancisay qayb ka mid ah marka himilo nooga soo hagaago saad u dhantihiin bulshada reer beledweyne qaar ka mid ah bahda waxbarashada ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin in xarunta lagu soo kordhiyo beledweyne iyagoo ka mahad celiyey annagoo ka mid ah bahda waxbarashada magaalada beledweyne si gaara iskuullada dugsiyada sare runtii marka la eego qalabka stationariga waxay noo leeyihiin ahmiyad gaar ah sababtoo ee annaga waxaan ku shaqeyno waxbarasho ee, waxbarashaduna ama xafiis waxbarashana waxyaabaha muhiimku ah waa qalabkii elektroniga in laga heli karo brinterkii iyo aaladihii brinterka quseeyey sida qadii iyo efort iyo warqadii oo mar walba muhiim u ah maadaama goob waxbarasho warqadaha lagu shaqeynayo ay u baahan yihiin daabacaad iyo xogtii oo si joogta ah u baahan in la- loo daabaco attendansigii iyo xaadirintii ardayda iyo waxyaabo fara badan oo quseeya waxbarashadii Een, dhalinyarada ku howlan ee keena qalabkaasna runtii waan ugu mahad celinaynaa
anigoo markaasi bogaadinaya ama imtixaan caaqilal caam ha noqdo ama mid kuwiis ha noqdo ama imtixaan bileed ha noqdo oo aan markaasi ku qabsano hoolaheena shaqo waana xilliga ugu isticmaalka badan yahay waa xilliga imtixaanada teramka iyo midka dhexe iyo shaqada iskuullada iyo jaamacadaha iyo markaasi tan gobolka ay u ahayaanba waan ugu mahad celinaynaa waayo xaruntan ayaa door muhiima ka qaadan doonto horumarinta iyo fududeynta agabka aas-aasiga u ah waxbarashada
aada buu u mahadsan yahay bilaal daahir waali oo lala socodsiinaya qodobkaasi dhegeystayaal inta ayaa kusoo gebagabeynaya barnaamijka toddobaadkii tegey waxaa halka idinala socodsiinaya anigoo ah maxamed yuusuf cabdulaahi inta barnaamijka mid lamida dib ugu kulmi doona sidaa nabadgelyo